faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waa raadiyo cadaada waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya oo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose
xaraynta odayaasha soo xulaya baarlamaanka galmudug oo ka bilaabatay magaalada dhuusamareeb wasiirka arrimaha gudaha dowladda oo ugu baaqay odayaasha dhaqanka ilaalinta labaatanka xildhibaan ee ahlo sunna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safarro uu uga yimid dalalka qatar iyo switzerlan
maamulka jubbaland oo baaq u diray madaxda dowladda federaalk soomaaliya
beesha caalamka oo war ka soo saartay doorashada soomaaliya ee labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo labaatan iyo kowga baaqna u dirtay dowladda soomaaliya iyo maamulada qaybta ka ah dowladda federaalk guddiga doorashada oo ka jawaaba dal maalin ka hor uga yimaada beesha caalamka
madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ka digay qalalaaso ka dhasha doorashada maamulka galmudug
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu doorka roonaa warka habeenee caawa balse iminkii haad
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacanoo wanaagsan waa habeennimo jimcaha sabdine ay soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay labaatanka bisha labayo tobnaad labada kun toban iyo sagaalka caawa warka halkan waxaa si wada jir een kala socodsiinaya anigoo ah saabriin xasan maxamed iyo weliba anise cali xuseen iminkii haatanna ku soo dhowaada warkiiyo faahfaahsan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wafdi uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle oo ay ka qayb yihiin wasiiro ka socda dowlad goboleedyada dalka gaar ahaana wasaaradda maaliyadda ayaa gaaray magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire qalile iyo xubno kale oo golaha wasiirada jubbaland ka tirsan ayaa si diiran garoonka diyaaradaha kismaayo wafdigan ugu soo dhoweeye ugu horeyn waxaa ka hadlay shir jaraa-id oo lagu qabtay qeybta nasiinada garoonka diyaarada magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire qalinle bismillahi raxmaan raxiim wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka mudane cabdiraxmaan beyle wasiirada dowlad goboleedyada agaasimayaasha technokaraadka wasiirada jubbaland mas-uuliyiinta xildhibaanada dhammaantiin ood salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wasiir sharaf bay noo tahay maanta inaad nasoo booqatid oo aad kasoo qeybgeshid shirkii wasiirada maaliyadda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka kulammadooda caadiga ah ee joogtada ahaa ee muddada badan socday waxaan aaminsannahay wasaaradda maaliyadda wasiirka isagoo ku mahadsan wasaarad shaqaynaysa oo aan la siyaasadaynin oo barnaamijyadii deen cafinta iyo sistamkii federaalisamka intaba ka shaqaynaysa wasiir waad kaaga mahad celinayna dadaalka faraha badan ee aad samaysay iyo isku xirka wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka wasiir kusoo dhowow kismaayo berigii hore waxaa la odhan jiray kismaayo iyo kistaada laakiin ra-iisul wasaaraha bedelay waxaa la yidhi kismaayo kaafiso waxaan rajaynaynaa inaad muddada aad joogtaan si fiican ugu nasan doontaan soo dhoweyn fiican insha allah aad la kulmi doontaan maanta oo jimco ah wasiiradii baa heegan ku ahaa inay kusoo wada dhoweeyaan adiga iyo wafdigaagaba waxaa isna dhankiisa ka hadlay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle bismillahi raxmaani raxiim waxaan soo gaadhnay magaalada kismaayo magaala madaxda jubbaland wasiir cabdirashiid jire wasiirka maaliyadda ee puntland jubbaland wasiirada kale ee dowlad goboleedyada ka socda wasiirada wasiirada kale ee jubbaland iyo dhallinyarta kale maamulayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn bay noo tahay mar kale inaan halkan ku qabsanno shir ka mida shirarkeennii caadiga ahaa aan qabsan jirnay wasaaradaha maaliyadda shaqo badan baa runtii noo taalla markaan kusii soconno deen cafiskaba shaqooyinku waxaad muddaana sii labalaabmayaanoo waxaa laynooga baahan doonaa inaan shirarka sii badino aad baan ugu faraxsanahay magaaladan iyo iyo jawigeeda runtii anugu berigii hore nimidna aad baan uga helay waxaan aad ula yaabaa biyaha faraha badan leh baaxadda badan leh halka agtiina maraya ee badanu iskaga shubmaya maalinihii dharaa habeen iyo maalin badda ku shubmaya ee haddana xaggaa hore laleeya abaar baa jirta ayaa aniga iskuka qaban waayay waxaan filayaa gobolkan inuu ka faa'iidaysan doono batyo gaar ahaan biyaha halkaa ku dhacaya in laga faa'iidaysan doono faa'iidada deen afis ku leeyahay haddii ilaha idhaa sanadka soo socda inaad ka faaidaysan doontaan oo dalkani ka faaidaysan doono oo gaar ahaan wax soo saarka halkan quwadda la saari doono leanna leanna waxaan waxaan qaba waxa weye waxaan anagu arkay oo aan dalka oo dhan ahayn laakiin intaan arkay intaasaabaana noo isle haddii la haddii la qodo biyaha loo soo duwo inay dalka dalka ku filanayaan gaajada ka saarayaan adduunyada waxa ka dhaca biyaha halkaa maraya oo kale in ilaa buurama la geyn karo xaggaa inta loo duway dhinaca laga soo wareejiyo waddanka o dhan lasii mariyeen meel walba meeshaa doontaba waa loo loo gadhwado inaguna waan fadhinaa biyuna halkaasi gelayaan xaggaana abaar baa jirtadayn haynaa maarata wax isku gelay isgelaya maaha waxay noqon waxay noqonaysaa inaan arrimaha insha allah tacaala wax ka qabanno waa salaamantihiin maalinta beri ah ayaa lagu wadaa in magaalada kismaayo uu ka furmo shir loogaga hadlayo arrimaha maaliyadda soomaaliya kaas oo ay goobjoog ka yihiin wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya xaraynta odayaasha soo xulaya baarlamaanka galmudug ayaa ka bilowday magaalada dhuusamareeb faahfaahinta qodobkan waxaa eegaya cumar axmed ibraahim waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ka socdaya xaraynta odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xubnaha baarlamaanka galmudug si loo dhiso maamul galmudug ee loo dhan yahay munaasabadda lagu daafurayay xaraynta odayaasha dhaqanka oo xalaya lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo madax kale guddiga farsamada maamul dhisida galmudug ayaana soo saaray habraaca doorashada waxaana la xaqiijiyey odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha ka ah dhismaha maamul loo dhan yahay ee yeelatay galmudug wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo hadal ka jeediya munaasabadda ayaa sheegay inay soo afjartay tabashadii ahlu sunna ay ka qabtay hanaanka xukuumaddu ay u wado dhisidda galmudug isagoo ku ammaanaya kaalinta ay ka qaateen dhismaha galmudugta cusub
dhaqanka sharafta leh oo caawa meeshaan fadhiya anuu hadda ka hor ayagoo soddon iyo shan ahaan yidhi war haddaan qoladaan aadno annagoo aan qaabku naga ruunsanayn oo isla soconna waxaan doonnaan ka heli karnaa waana ila ahayd runtii labaatankaas xildhibaan taariikhdii galmudug soo martay oo ayadoo la dhisay oo madaxweyne leh oo madaxtooye leh oo baarlamaan leh oo golo wasiiro leh haddana qayb uun ka mid a degaankii galmudug ay maamul gaara lahayd hadda ka horna heshiis hore ka jiray hirgelintiisiina ay waxoogaa ayada lafteedu uun iska adkaatay markii wakhtigiiba soo dhowaaday waxaan idinka baryaynaa haddaan nahay dowladda federaalka magaca madaxweynaha ka ra-iisul wasaaraha iyo magaca wasaaraddaba magaca shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha reer galmudug waxaan ka codsanaynaa dhaqanka sharafta loo caawa ee hor fadhiya inaad qaantaas nala qaadaan waa idinka codsanaynaa waxaan idinkaga codsanaynaa inay xal galmudug tahay inay waqti kooban tahay oo afartan sano wixii ka dambeeya siddeetan iyo sagaalkii iyo sidii loo yaqiin iyo meelihii ay kala lahayd ay ku laaban doonto waa tijaabinna waa himlinnay dhulkay nooga dhacday mar kale aan haabanno halkaan marna hanaga ahaato waxaan idinka codsanaa arrinkaas isaga ah waa laysaga imaan doonaa waa laga tashan doonaa caawa mikrofonkan iyo hoolkan maran ahayn oo raggeedii iyo ay tahay inti lahayd in laga wada hadlona naga qaata labaatankaasna inaan meel ku hubsanno oo aysan nagu soo noqon oo aysan galmudug naga maran ama xataa aysan meelna ka garaafayn aan isla qaadanno caawa haddii aan la yidhaahdo
sidoo kale gudoomiyaha guddiga farsamada maamul dhisida dowlad goboleedka galmudug oo munaasabada khudbada ka jeediyey ayaa odayaasha dhaqanka galmuduga ka codsaday in xildhibaanada ay soo xulayaan lagu daro haweenka qoondadooda odayaashii ka soo qayb qaatay arrintan dib u dhisida galmudug mar labaad sida aad u socotaanba maamulka galmudug waxaa lagu yeegleelay oo muddo ayuu soo socda laakiin waxaa si maaragta maamul guud oo ka dhexeeya gobolada mudug iyo galguud loogu aasaasay ama loogu yegelaalay magaalada cadaado labada kun iyo shan iyo tobankii cillado farsamo oo dhacay oo aad dhammaantiin wada ogtihiin waxaa mar labaad ugu qasbanaaday duruuftuna ay keentay in maamulkaas mar laba dib loo yegleelo oo dib loo dhiso dib u dhisidaas ayaan anagu waxaan kala qabsanay ayadoo dowladda federaalka soomaaliya oo laamaheeda iyo hay-adaheeda kala gedisan ay qeyb dhibaaxna ka qaateen in aan anagu noqono guddigii farsamada ama dadkii farsamo yaqaanada ahaa ee hawshaas mar labaad dib loogu yegleelaya galmudug tan ugu muhiimsan oo annaga gundhiga nooc ah aas-guddi ahaan waxaa waaye in aan ka shaqeyno oo aan hubinno oo aan xaqiijino odayaashii galmudug oo aan beys ka dhiganay oo wasaaraddu beys ka soo dhigatay cadaado liiskii ahaa inaan odayaashaas aan xaqiijinno oon hubinno dabcan qabaa'ilka soomaalida iyo habdhaqankooda iyo sida ay odayaa oday ayaan ahayn waa dood aan dhammaad lahayn waa dood qof kasta su-aal ka keeni karo oo furan annaga marka inaa hawshana ugu muhiimsan waxaa waaye bal inaan odayaashaas intii karaankeenna ah wixii turxaan bixisa iyo wixii qalad ah iyo wixii laisku diidan yahay inaan hawshooda si farsamada u galno si kastaba sagaalka bisha janawari ee sanadka cusub labada kun iyo labaatanka ayaa lagu wadaa in ay qabsanto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee galmudug waxaase ka horeysa doorashada guddoonka baarlamaanka oo iyadana dhacaysa afarta bisha janawari ee sanadkan
maamulka jubbaland ayaa baaq u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya mar kale cumar axmed ibraahim ayaa faahfaahinaya magaalada garbahaare ee gobolka gado ayaa waxaa maalmahana ku sugnayd haweenay sheegatay inay tahay madaxweynaha rasmiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxayna halkaasi ka waday kulamo ay sheegtay inay ugu gogolxaarayso sidii nabad waarta ay u heli lahaayeen shacabka reer jubbaland iyo sidii ay wada tashiyo ula yeelan lahayd shacabka deegaanadaasi ku nool waxayna sheegtay in magaalada garbahaare ay ku qabanayso shirweyne ay isugu keenayso shacabka reer jubbaland markii uu fashilmay madaxweynihii hore ee jubbaland oo shacabkii oo dhibaataysan dumar dhalinyaro odayaal waaweyn oo ka tirsan dadka jubbaland degan ay intay igu yimaadeen kismaayo iga codsadeen dhowr goor igu dhaheen adigaana maamuli kartid adaana wadi kartid na hogaami nagadaa maxaa la dhahaa inaad dadkaan la socto waxaanaana gaartay dhibaatadaanaana gaartay oo kacdoon xataa inay sameeyaan wax walba ay diyaar u yihiin baan waxaan go-aansaday inaan maxaa la dhahaa magacoodii ku hadlo horta run ahaantii madaxweyne baa ahay oo codkii shacabkaa madaxweyne ku ahay sideedana madaxweynenimada saddex waxbaa qofka biniaadanka mas-uuliyadda ummadda hogaamiye ka dhigta waa iyadoo sidii dhaqan maxaa la dhahaa boqortooyo camal qofka la doorto iyadoo qofkii cod la siiyo iyo kacdoon asagoo qofkii ku imaada kacdoon af oo shacab oo aan ogahay maanta inay kismaayana ka kici karaan aana ogahay meel walba inay ka kici karaan baan ku imid kacdoonkaasna ma rabna annaga inuu ahaado kacdoon cabasho wax burburiyo ee waxaan rabnaa kacdoon nabadayn ah marka maanta madaxweynaha aan ahay ee ummadda isiisay codkooda waan ku hadlayaa oo madaxweynaha ahay ee madaxweynaha xaqoo waxaan ahay maanta garbahaaray dhex imaaday kismaayeel kasoo dhex baxay sidoo kale suuban maha dirir ayaa waxa ay sheegtay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga shaqayn doonto sidii nabad waarta ay u heli lahaayeen ummadda reer jubbaland waxayna sheegtay in shacabka reer jubbaland ay u doorteen in ay hogaamiso muhiimadda aniga ma ahan inaan dad wax tusay muhiimadda waxay tahay nabadayn inaan keeno wax ay dadka wada ogol la dhaho dadkii wada ogol yihiin inaan keeno marka ilaa hadda aniga waxaan ku dhaqmaya waxay tahay waa biis waa nabadayn Ee, waxa ugu horeeya oo ah codkii shacabkana inay ayaga aan awoodii usoo celiyo oo ayagii ay tashtaan oo ay fadhiistaan oo gogol ku fadhiistaan xataa hadii lay dhaho aniga maxaa dhahaa kumaanan dooran kuma rabna hadii la dhaho dee banaanka waa banaankan ka istaagaya awoodda waxaa iskale shacabka shacabka wixii ay ku wada heshiiyaan saddexda gobol ayaana waxay noqonaysaa qofka xaqa u leh ama sidii oo nidaamka xaqa u lahaan doono inuu socdo marka halqalada ma ahan nin ismagacaabay ama nin meel taagan ma ahane waxay tahay ummadda ayay rabtaa marka ummaddii waa in awoodeedii inay haysato iska tusaa horta run ahaantii aniga isma magacaabin oo meel inta dad soo istaajiyey in yarba allaha ka dhigay waxaa dadkii hala magacaabo madri marka isma magacaabin aniga waxaan ku codkii shacabkaan haystaa inay caddahay iyo inaysan cadaynna dadka dhibaatada u diidaya inay wax ku dhacaan marka ismaanan ma wada magacaabin aniga ahaan waxaan haystaa codkii shacabka waana cadeeyey waxaan joogay kismaayo kismaayaan kasoo baxay waxaan imid xamar oo aan kula kulmay xildhibaanadii hore oo maamulka aan kula kulmay maxaa la dhahaa ee, shacab badan oo kasoo jeeda siyaasiyiin oo kasoo qaxay ee, ee, kismaayo kasoo qaxay haddana dadkaas waxaan usoo wadaa magaalada kismaayo codadkooda inay ku dhiibtaan xalna sidii lagu heli lahaa in la helo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safarro uga yimid dalalka qatar iyo switzerland ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta dib dalka ugu soo laabtay kadib safaro socdaala uu ku tegay dalalka qatar iyo switzerland ra-isul wasaare xasan cali khayre ayaa socdaalkiisii ka bilaaba dalka qatar afar iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii tisaabar ee bishan oo dooxa kaga qayb galay madasha dooxa waxauna ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayay horumarka soomaaliya ka jira iyo doorka ganacsatada ee dibudhiska dalka mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dalka ayaa intii dooxa joogay waxa uu ka qayb galay madasha dooxa waxa uuna kulamo la qaatay dhigiisa dalka qatar iyo xogayaha maaliyadda ee dalka maraykanka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa tiseembar toban iyo lixdeedii laba kun toban iyo sagaalka lagu soo dhoweeyey magaalada janeefa oo tiseembar toban iyo toddobadeedii ilaa toban iyo sideedeedii uu kaga qayb galay madasha qaxootiga adduunka oo markii ugu horreysay sanadkan lagu qabtay waxauna ka jeediyey khudbad uu kaga hadlaya xaaladda qaxootiga adduunka iyo sida ay muhiimadda u leedahay in la iska kaashado horumarinta nolosha qaxootiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxaa intii uu jooga janeefa uu kulamo la qaatay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayo ordogan wasiirka arrimaha dibadda dalka sweden iyo agaasimaha cusub ee qeybta maamulka bangiga adduunka beesha caalamka ayaa war ka soo saartay doorashada soomaaliya ee labada kun labaatanka ilaa labada kun labaatan iyo kowda baaqna u dirtay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalka warkan waxaa sii aanba qaadaya mahad nuure axmed qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan doorashooyinka la filaya inay dalka ay ka dhacaan laba kun iyo labaatanka ilaa laba kun labaatan iyo kowda qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu xusay toban iyo kow qodob oo ay tahay inay dhammaan wada qaataan dhinacyada siyaasadeed ee dalka waxaana bayaankaa si wada jira u soo saaray amisom kanada denmark etoobiya midooda yurub finland faransa jarmal iga itaaliya kenya norway sweden switzerland u k qaramada midoobe iyo maraykanka sidoo kale beesha caalamka ayaa sheegtay in aan la aqbali doonin in madaxda dowladda federaalka ay samaystaan muddo kororsi islamarkaana doorashada wakhtigeeda lagu ay ku dhacdo qodobada ay soo saareen ayaa kala ahaa kow in la tixgeliyo dastuurka dalka labo in la xaqiijiyo doorashada federaalka ee lagu qabto wakhtigeeda loona qorsheeyey oo ah dhammaadka laba kun labaatanka ama bilowga laba kun labaatan iyo kowda iyadoo aysan jiri doonin wax muddo kororsi ah fulinta ama sharci dejinta golaha wasiirada iyo baarlamaanka saddex in la xaqiijiyo dhammaan ka qaybgalayaasha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay helaan wakiilo afar inay dhammaan shacabka soomaaliyeed ay awood u helaan inay si toosa usoo doortaan wakiilkooda iyadoona doorashaduna ay noqonayso qof iyo cod shan inay door ku yeeshaan xisbiyada siyaasadeed doorashooyinka ka dhacaya dalka lix in la damaanad qaado ugu yaraan boqolkiiba soddon wakiilo u taagan haweenka toddoba in la suurtogeliya inay dhammaan ay ka qayb qaadato sida dadka gudaha ku barakacay ama debadejo loogu samay lahaa sideed dhammaan dhinacyada siyaasadeed ay wada taageeraan kana qayb qaataan sagaal in la awoodo in la suurtogeliyo hofnaanta iyo ammaanba si loo soo jiito dhaqaale ku filan toban natiijada ka soo baxda waa inay noqotaa mid lagu doorto hogaamiyaal sharci haysta kow iyo toban waa in la ilaaliyaa muddo xileedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka bayaanka ka soo baxay oo beesha caalamka ayaa sidaas u qornaa guddiga doorashada ayaa ka jawaaba dalab maalin ka hor uga imaada beesha caalamka xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka jawaabay dalabkii shalay ka soo baxay beesha caalamka ee ku saabsanaa doorashooyinka soomaaliya ee war-saxaafeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa guddigu soo bandhigay lix qodob oo quseeya doorashooyinka warqad ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan ayaa u qoran sida tan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa u mahad celinaya taageerada beesha caalamka iyo goonada ay muujiyeen inay garab istaagaan guddiga howlaha doorashooyinka qaranka guddigu wuxuu caddaynayaa inuu diyaariyo howlaha farsame ee muhiimka u ah diyaargarowga hirgelinta doorashaha wuxuuna guddiga rajeenaya in arrinta muhiim u ah doorashada laga garab istaago sida diyaarinta miisaaniyadda doorashada sugidda amniga goobaha diiwgelinta ansixinta codbixiyaasha dhammaystirka sharciga laba marmaanka u ah gaar ahaan sharciga doorashooyinka in golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ansixiyaan wakhtiga lagu ballamay si saldhig u noqoto qabitirka xiraasaadka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddigu wuxuu rajinaya in nidaamka doorasho ee ka soo baxa sharciga uu noqdo mid fulin karo islamar ahaantana tixgelin gaara la siiya arrimaha soo socda marka go-aan laga gaarayo nuuca doorasho iyo nuuca dowgelinta loo ansixin doono kow in nuuca doorasho la waafajiyo mabaadid dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ee sharciga asxaabta labo in hirgelinta ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta ka qaybgalaya doorashada in guddiga doorashooyinka qaranka aan la saarin mas-uuliyadda fulinta ay adag tahay sida soo saarista habraaca astaynta deegaanka doorasho iyo dhowrisada aqoondada dumarka saddex in nuuca doorasho uusan horseedin khilaaf iyo dagaal ilaaliya midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka soomaaliyeed shan inuu ilaaliyo xuquuqda dhallinyarta dadka baahida gaarkaa qaba iyo dadka aan hadda baarlamaanka matalad aan ku lahayn lix in guddiga kumeelgaarka doorashooyinka qaranka la siiyo fursad uu ku xulan karo nuuca dawagelinta codbixiyaasha haddii uu arko inuu la jaanqaadi kara duruufaha ku xeeran ama saameynta ku yeelan kara howlaha doorashooyinka qaranka ugu dambeyn wuxuu codsanayaa guddiga kumaalgaarka ah dowladda federaalk soomalia lagu garab istaago waajibaadkiisa dastuuriga ah lana siiyo tixgelin duruufaha ku shaqayn karo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka digay qalalaaso ka dhasha doorashada maamulka galmudug cumar axmed ibraahin ayaa si anbaqaaday madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadlaya howlaha dhismaha maamulka galmudug oo dowladda soomaaliya ay ka wada magaalada dhuusamareeb isagoo ka digay in doorasho qalalaaso keenta ay ka dhacda galmudug madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa sheegay in wakhti badana ay qaadatay in maamul loo dhan yahay laga dhiso deegaanada galmudug hase yeeshee ay muhiim tahay in la dhiso maamul loo dhan yahay oo aanan dhibaata ka dhalan lanana musuq maasuqin ugu dambayna waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalk soomaaliya in maamul goboleedyada wada shaqaynta la leh ee koonfur galbeed iyo hirshabelle oo kale uu noqdo maamulka galmudug loo dhisayo si uu u dareemo dowladnimada maamul goboleedyada kaleetana waxaa laga rabaa sidoo kale gaar ahaan maamulka nala deriska oo galmudug dowladnimadiisii fooshaa ku daahday hadda taladu waxay joogtaa odayaasha dhaqanka tusaalaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed qaata hooyadana yaan la umuraacin cunugana yaan la dilin dowladnimo meeshaas ha laga keeno haddii kaleeto dhibaato iyo mashaakil iyo buuq ayaa lagu jiri doonaa waxaan rabaa guddoomiyaha baarlamaanka maadaama uu nala joogo inaan fursaddan uga faa'iidaysto xoojiyana hadalkii suldaan warsame oo ahaa doorasho nooga darta oo khilaaf noo keenta oon isku fahmi weyno oo qaarkeed ka xanaaqaan ha noo horseedina haddaan xoogaa tilaabta aan isla helaynaa sida hadda ka muuqata koonfur galbeed dowladda federaalkana waxaan leeyahay maamul goboleedyada idila shaqeeya gaar ahaan koonfur galbeed iyo hirshabeelle faa'iidada dowladnimada iyo muxuu ahay wax wadaqabsigu ha ka muuqdo hadduu ka muuqan waayo hadde kii mucaaradka ahna wuu ku qaslaa kii muxaafadka ahna wuu ku niyadjabaa hadalkan ayaa madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare waxa uu ka sheegay munaasabada loogu dabaaldegayo sanad guuradii koowaad markii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftagerin oo lagu qabtay magaalada baydhabo guud ahaan iyo geb ahaanba waxaa intaasi ku eega dhegaystayaal warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyo cadaado warka uu soo saaray xasan axmed maxamed halkaana ay si wada jireen kagala socodsiinayaan anigoo ah nisa cali xuseen iyo saabriin xasan maxamed warkan warka xiga waa bahdi warka habeen oo idinla habeen wanaagsan